إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اليوم waxaan akrinaynaa risaaladan la yidhaahdo masأalaة في صفة من يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى darsigeena risaaladaas ayuu ku saabsan yahay risaaladaas waxaa iska leh شhaykh الإسلاam iبnu تaymiya caadadu waxay ahayd markii dersiga muصطalaxa aan akrino inaan iyada ku xijinno marka iyada intaanaan bilaabin baa waxaan jeclahaa marka in aan arrimo ishaaro arrimahaas ishaaradeeda kollay un xamaas iima jiidinin laakiin xaajo jirta awgeed ayaa yeedhisay ama xaalad jirta ayaa keentay saaxada dacwada ahlu sunnada soomaaliya waxaa ka jira dawiy iyo hugun waxaa la dhihi karaa haddii aada loogu fiirsado aqlabkiisu wuxuu ka socdaa aljaziira alcarabiya waayo jasiiradda wixii ka jira oo diin ah caalamulislaami oo inuu soo gaaro ahoo ku fidaa masaa-ishaas marka waxa weeyaan hugunku ka jiro oo aan rabo inaan wax ka tilmaamo sunnanimada in la yidhaahdo qofkan waa sunni ama waa bidci qofkan waa majruux ama waa mucaddal qofkan in laga hijroodo yaa waajib ah ama in la ta'liifiyo on laga hijroona waajib ah masaa-ishaas runtii waxay u baahan tahay sharax iyo caddayn badan oo u baahan cilmi iyo cadli iyo insaaf haddii lagu cilaajiyo cilmi iyo cadli iyo insaaf wax badan bay hagaajin kartaa laakiin haddii lagu cilaajiyo dulmi iyo jahli insaanka ka qaalib ah wax badan bay kharibi kartaa waayo insaanka waxaa ka qaalib ah aljahlu wاظulmu sida allah subxaanaه wa tacaala uu yidhaahday inahu kaana daluuma jahuula haddii marka aada loogu fiirsado duruufaha jira awgeeda oo waktigan ka jira ama manaadiqdan ka jira wax badan lagama hadli karo masaa-ishaas ku saabsan laakiin waxaan jeclahay jus-iyo yar in aan tilmaamo oo masaa-ishaas calaaqale leh oo risaalada aan akrinaynuna ay ku saabsan tahay oo ah mas'alaة اlhajri wالta'liif wa wuquuc اlguluwi wاljafaa'i fiiha mas'alada ah hajriga qofka in laga hijroodo ama in la ta'liifiyo on laga hijroona lasoo dhoweeyo iyo inay dhaci karto mas'aladaas guluwi inuu ku dhaci karo ama guluwiga cagsigiisa oo ah aljafaa saan ognahay islaamku waxa weeyaan wasat bayna aladyaan dhexdhexaad weeyaan diinuhu dhexdhexaad u yahay ahalkiisuna waa dhexdhexaad bayna ahli اladyaan sunnada iyo ahalkeedu waa dhexdhexaad bayna ahli اlbidaci bayna albidaci wa ahliha bidacda iyo ahalkeeda markii la fiiriyo sunnada iyo ahalkeeda dhabta ahu waa dhexdhexaad waxay dhexdhexaad ka yihiin bayna alguluwi waاljafaa dhinac jafaa iyo dhinac guluwi uu ku jiro arrinkaasuna ictiqaadaadka iyo suluugka kulli waa camimahaya baab gaar ah ma jiro wuxuu yidhahday shaykhu lislaam ahlu sunnati bayna alfiraqi ka ahli اlislaami bayna almilal dadka ahlu sunnada ah markii firaqda loo fiiriyo waxay la mid yihiin dadka ahlulislaamka ah markii loo fiiriyo diimaha kaleeto marka waxaa maطluub ah alwasaطiyatu fi اtabdiici والتdليل waxaa loo baahan yahay wasaطiya in lagu dadaalo wasaطiyadu waxa weeyaan marka shaygii ay sugnaato شharcan laa hawaaءan شharcan shaygii ay sugnaato inuu bidcad yahay in la sheego inuu bidco yahay qofkii ka gaabiya inuu sheego shaygii ay sugnaato شharcan inuu bidco yahay qofkaas waxaa la dhihi karaa jafaa baa kaga jira fii mas'alati اlbidaci ayb qofkii qof ku bidceeya wax aan sugnaan sharcan inay bidco yihiin asaga agtiisaba ha ka ahato bidco laakiin sharcan wixii aan sugnaan inay bidco yihiin qofkii wax ku bidceeya wuxuu ku dhacay alguluwu fi اtabdiici waاtadliil waa laba baab oo labadooduba wuu shaydaanku ka feer jeexay طariiqu ahli sunnati oo wasat ah wuxuuna ku dadaalaa shaydaanku mar kastaba labadaas waddo oo ka feer jeexan aلطariiqu اlwasat inuu bini aadamka wixii uu kari karo u kaxeeyo wxa uu wariyey أbu bكر بن أbي شhayبة عن أميir المؤمiنiiن علي بن أbي طالب qاaل khayر الناaس hذا النمط الأوسط يلحq bهm التاalي ويرجiع إلyهm الغاaلي waxaa laga wariyey cلي بن أbي طالب رaضي الله عanه inuu yihaahday dadka waxa u khayr badan qaybta ama جamaacada dhexdhexaadka ah oo midka dabaadiga ah uu soo gaari karo midka ka fogaadayna uu ku soo laaba karo waxa uu wariyey alimaamu daarimi can xasan ibn abiاlxasan albasri inuu yidhaahday sunnatukum wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa baynahuma bayna algaali wاljaafi xasan albasri wuxuu yidhi sunnadiinu waxaan ku dhaartay allah uusan jirinin ilaah isaga mooye xaq lagu caabudo waa labadooda wax u dhaxeeya labadoodu maxay yihiin algaali waljaafi yacnii nin xag jirsaday iyo nin gaabiyey bay u dhaxaysaa waxa uu yidhaahda imaamu اlawsaaci maa min amri amara allahu tacaalى bihi ilaa caarada الshayطaanu fiihi bikhaslatayn laa yubaali ayuhumaa asaaba alguluw aw الtaqsiir ma jiro buu leeyahy alimaamu اlawsaaci imaamu ahli shaam amar allahu subxaanahu wa tacaala uu amray isaga ilaa shaydaanka yaa mucaaradeeya oo laba khaslo ayuuna ku mucaaradeeya mana u aaba yeelo midii uu helo waa mideeda kale guluw ama taqsiir waa laba shay iska soo horjeeda waxaa arrinka masaladaas ama aharkaas tilmaamay masaadirtiisa almaqaasid اlxasana liلsakhaawi waxa uu wariyey alkhaطaabi fii kitaabi اlcusla qaala اlimaamu cubaydullaahi bnu muxamed bnu xafsin almashhuur bibni caaishata maa amara allahu cibaadahu biamrin ila walishayطaani fiihi nasqataan فإmا إلى غulو وإmا إلى تqصير فبأyهmaa ظفra qنع wuxuu yidhaahday ninkaa la yidhaahdo cubaydاللahi بن محamed almashهوur ببن caaئشha oo dhintay مئتين ثمaنiيa وعشhريiن ma uusan amrin buu leeyahay allah subحaanaه وataعaalى addoomihiisa arin ilaa شhayطaanku wuxuu ku leeyahay laba fasaad ama fasaad غuluwi ah ama fasaad تqصيir ah midkii uu helo ayuuna ku qancaa hadduu qofka ka helo guluwi isagu ua qancaya hadduu taqsiir ka helo iyo jafaan isagu ua qancaya sidaa daraaddeeda shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu tilmaamay dadka ahlu sunnada gabalkood in ay xadgudub ku samayn karaan gabal kalo ahlu sunna ama xadgudub ka badan xadgudubkay mudnaayeen dad ahlulbidac waxa uu yidhaahday qad yabqii bacdu اlmustannati ima calىa bacdihim وإma عalى نوع min الmubtadicaةi bزiyaadaة عalى ma أmara اllah bih وhuوa الإsrاaf الmadkuur fii qowlihim rabana اغfir lana وdunuubana وإsrاafana fii أmrina wuxuu yidhaahday waxaa dhici karta inay xadgudub sameeyaan dadka sunnada ku socdaa gabalkood oo gabal kale ay ku xadgudbaan ama dad ahlulbidaca inay ku xadgudbaan oo ziyaado arrinkii ilaahay uu amray ka ziyaadsan ay kula xadgudbaan waana israafka ilaahay uu ku sheegay qowlkiisa rabbanaa qfir lanaa dunuubanaa wa israafanaa fii amrina arrinka marka xadgudubkaana ma aha wax lagu yaqaano ahlu sunnada bal kelimo aada u qiimo badan oo aada iyo aada uga fiirsaday buu leeyahay oo qofku inuu aada u xusiisto kelimadaas loo baahan yahay fii xayaatihi alcilmiya wuxuu yidhaahday وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة أئمة السنة يا جماعة ودو يراهدي أهل العلم يا إيمانك وحا كجر بو يراهدي العلم والعدل والرحمة سد حاصل إلا أهل قف أهل السنة أه وإن كم وقتها سد حاصل طيب فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة waxa uu yidhaahday waxay yaqaaneen xaqa ay ku noqon hayaan kuwa waafaqsan sunnada oo ka badbaadsan bidcada wayacdiluuna calaa man kharaja canha walow dalamahum kama qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وهينا أعدل سميان بو يراهدي ضدك كبح سنة سيدا الله سبحانه وتعالى أو يراهدي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط وحاد أهاتين هو رميو هو أتاغا عدالة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وهذا أهاتين هو أتاغا إن آد كمخاتي كعدين عدالة يينا إنكو حنبارين ضد آد أعريسنتهين إن آد عدالة إنكو كبحدين طيب إليها مركة ويعدلون على من خرج عنها ولو ظلمهم ولو ظلمهم حتى أصوها كظلمية قف كان haddii uu sunnadii ka baxay ha ku xadgudbino intii uu mudnaay haddaad kari karto mari laakiin ha u labanlaabin waxa aan ilaahay uu amrinin in lagu sameeyo ha ku samayn marka maxaa u malaynaysa marka uu leeyahay wayacdiluuna calaa man kharaja canhaa qofkii ahlu sunnada ahaa haddii lagu xadgudbo ama lagu xadgudbo qof ay dhici karto inuu yahay min khawaasi ahli sunnati suu noqonaya arrinku ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم لا يقصدون الشر ابتداء wuxuu yidhaahday waxay u naxariistaan khalqiga waa inay ka muuqataa dadka ahlu sunnada ah alraxmatu lilkhalqi waa noqdo muhiima weeye waa in dadka ahlu sunnada laga arkaa in ay yihiin dad dadka u naxariista oo ay ka muuqato dhaqankooda iyo suluugooda iyo tasarufkaadkooda iyo mawaaqiiftoodaba alraxmatu lilkhalqi fayuriiduuna lahum alkhayra wاlhudaa wاlcilma waxay la jecel yihiin khalqiga khayrka iyo hanuunka iyo cilmiga la dooni mahayaan shar ibtidaa dadka ahlu sunnada laa yaqsiduuna shara lahum ibtidaa waa sifo aada iyo aada u muhiima saddexdaas sifo waa in qofku uu ku dadaalaa in bal uu ku sifoobo oo uusan ka gudbinin alcilmu waalcadlu waاlraxma insaanka haddii wax loo tilmaamo oo la yidhaahdo waddadaas baa xaq ah dariiqaasaa wasad ah hadda shaydaanku dayn maayo bacdu naas inuu ka leexiyo oo uu u leexiyo imaa ila aljafaa wa imaa ila alguruwi haddii aan soo qaadanno markaa bacdu suwari fi اlguluwi fi الsunnati aw fi اtabdiic waan soo qaadanaynaa alimaamu alxaafidu اdahabiyu اlmu'arikh ayaa wuxuu u tarjumay alimaam imaam ahli الsunnati wاljamaca axmed ibnu xambal waxa uu yidhaahday axmed ibnu muxamed ibnu xambal alimaam habt xujaة haye layanahu bacd الnaas dad gabalkiisa aqalimiina fi ibraahim ibni sacd bacdu الnaasa waxay dhaheen riwaayaadkiisa ku saabsan ibraahim ibnu sacd ma wanaagsana tacbiirkaas bay bixiyeen marka layanahu bacd الnaas talyiinku waa jarxi weeyaan waa shay min ajarxi markaas buu dahabi wuxuu yidhaahday lm yultafat ilىa talyiinihi aw lam yaltafit ilىa talyiinihi axad faman yaslamu min alkalaami bacda axmed qolana uma dheg raaricinin mana fiirin buu yidhaahday talyiinkaa dadkaasu ay sheegeen yaase dad hadalkiis ka nabadgelhaya axmed kadib taajudiin subki fi طabaqaat wuxuu yidhaahday markuu ka hadlay tajriixa bacdu ahli sunnati ay iyagu isgaarsiiyeen ama dacniga wuxuu yidhaahday waxaa ka mid ah amfiladiisa qowlu bacdihim fi lbukhaariyi tarakahu abu zurcata wa abu xaatim min ajli mas'alati lahu dadaa sidaas bukhaari ka dhaheen ay la sahlanaatay inay saas u cabiraan waxay dhaheen dadka gobolkood bukhaari bay waxay ka dhaheen tarakahu abu zurcata waabu xaatim abu zurca alraazi wa abu xaatim alraazi ayaa ka tarkiyey maxay uga tarkiyeen mas'alatu lafd waa mas'alo un ku saabsan baabka khalqu qur'aan fayaa lallaahi wاlmuslimiin an yajuuza ayajuuzu liaxadi an yaquula albukhaariyu matruuk wa huwa xaamilu liwaaءi الsinaacati wa muqadamu ahli الsunnati wاljamaca war waxaa la yaabu la yaab weeyaan ma bannaan tahay qofna ma u bannaan tahay inuu yidhaahdo bukhaari baa matruuq ah isaga ayaa liwaa'u lxadiidi sida ahlu sunnada iyo jamaacadana isagaa muqadam u ah bacdu nnaas baa marka tashadudka fi sunnati waalguluwu fiiha baa waxaa la gaaday inuu yidhaahdo bukhaari tarakahu abu xaatim waa abu zurca waxa uu yidhaahday alimaamu alxaafid dahabiyu waxaan leeyahay alimaamu alxaafid dahabiyu alcasri cabdiraxmaan almucallimi waqad kaana min akaabir اlmuxadisiina waajilatihim man yatakalamu fi اruwaati falaa yucawalu calayhi walaa yultafatu ilayhi qaala alimaamu caliy bnu lmadini wa huwa min a'immati hada الsha'ni abu nucaym wacafaan saduuqaani laa aqbalu kilaahumaa fi rijaal laa aqbalu kalaamahumaa fi الrijaal haaulaa'i laa yadacuuna axada ilaa waqacuu fiihi alimaam shaykhu اlbukhaari wa muslim cali bnu madiina baa wuxuu yidhaahday abu nucaym iyo cafaan waa laba nin oo wanaagsan oo saduuqaan ah laakiin ma aqbalahayo buu yidhaahday hadalkooda oo ku saabsan fii naqdi rijaal wuxuu yidhi nimankaas waxaa ka qaalib ah uu leeyahay quluwi iyo tashadud qofna ma maqlahayaan ilaa waqacuu fiih saasuu yidhi saasuu yidhi saasuu yidhi waxa uu leeyahay marka tacliiqa hadalkaas almucallimi abu nucaym wacafaan min alajilla waa dad waaweyn oo ka mid ah culammada xadiidka wاlkalimatu اlmadkuuratu tadulu calىa kahrati kalaamihima fi rijaal kelimadaas marka uu ka yidhaahday cali bnu madini waxay tusinaysaa inay hadal badan ka dhaheen rijaasha wa maca dalika laa tajidu fii kutubi اlfanni naqla shayin min kalaamihima maca daalika hadalkii iyagoo aad uu u batay hadalkoodii waa la ihmaaliyey oo waxaa dhici karta buu leeyahay inaadan ka helin fii kutubi rijaal hadal iyaga ku saabsan oo jarxi ah waa iska daayeen culamadu maca daalika iyagu maxay yihiin wuxuu yidhaahday ترجمda cفاn بن مسلم cفاn بن مسلم بن cبdاللaahi الصفاr أbو cثmaan الbصrي rawى lah الجamاعة aljamاعة o dhan baa wax u wareysay rawى canه الbخاarي وأحmed بن حmbل وإسحاaq بن راhوyة وعalي بن الmadيني وأbو dاوd السجistاnي وأbو بكر بن أbي شhيبة ويحيى بن macيn intaas oo dhan culmo u ama sheekh u ah maعa dalika hadalkiisii ku saabsanaay نqd الrijaal uma aysan aada yeelin أbو نعيمنa الفضل بن دكين أbو نعيم التيمي القرشي الكوفي مولى آل طلحة بن عبيد الله rwى lh الجماعة rwى عnه البخاaري وأحمد بن حنبل وإسحاaq بن راhوي ويحن بن معين isagana rawى lh الجamاعة waxaa wax ka wariyay arda u ah البخاaري أحمد بن حنبل إسحاaq بن راhوي يحيى بن معين iyo khلاaئq maعa dalika warkiisii ku saabsanay naqdiga rijaasha ma aysan aqbalin lagama yeelin qisadii ibnu khaamuush baan hadda ka hor sheegnay waan kusoo celinaynaa wuxuu leeyahay moxamed ibnu طaahir alxaafid alqaysaraani waxaan maqluu leeyahay cabdullaahi bnu moxamed alansaari yaquul lamaa qasadtu shaykha abalxasan aljarkani wacazamtu cala rujuuci waqaca fii nafsii an aqsida abaa xaatim ibna khaamuush alxaafid biray waaltaqiya bihi wa kaana muqadama ahli sunnati waljamaca ninka la yidhaahdo shaykhulإislaam alharawi cabdullaahi bn moxamed alansaari baa wuxuu leeyahay waxaan usoo qasday buu leeyahay abuxasan aljarkani in la yidhaahdo markii aan ka dhammaystay ayaan waxaan u qasday inaan waddankaygii ku noqdo laakiin waxaa isoo gala buu leeyahay abuxaatim ibni khaamuush ninka la yidhaahdo inaan la kulmo u qasdo ninkaas wuxuu ahay alxaafidu birayi rayi waxay ka mid ahayd mudunta wakti hore ahayd mudunu اlxadiiثi wasunna laakiin maanta ah mudunu الrafdi wاlilxaad oo iiraan caasimad u ahda tahraan baa awlaha dhihi jiray array wuxuu leeyahay marka ninkaa inaan la kulmaan damcay wuxuuna ahaa ahlu sunnada rayi nin markaa sheikh u ah waxaa jiray buu leeyahay maxamuud ibnu subuktukiin nin la yidhaahdo suldaan ah ayaa rayi intuu yimaaday baa rayi waxaa ku noolaa jiray baatiniya shiico ah iyo shaaficiya iyo xanafiya baatiniyadii buu dhammeeyey leeyahay marka uu ka takhallusay kadib waxa uu yidhaahday magaaladan waxaa sheekh ka ah abuu xaatim ibni khaamuush ninkii uusan isagu u oggolaanin inuu manaadirta ka hadlona kama hadli karo ninkii markaa rayi yimaada oo doonahaya inuu ka hadlo isagu u tegahayaa haddii markaa uu ka fahmo nin ahlu sunna inuu yahay waa u idmahayaa haddii kalena waa ka mancinhayaa mana ku xadgudbi karo mancigiisaas qofna wuxuu leeyahay markaan rayi u soo dhowaaday ayaan waddada waxaan iskala rafiiqsanna buu leeyahay nin ahlu rayi ah waxa weydiiyey madhabkayga waxa uu yidhaahday madhabkaadu muxuu yahay waxaan ku idhigu yidhaahday xambali baan markaasuu ninkii wuxuu yidhaahday madhabun maa samictu bihi waa madhab hadda ka hor aanan maqalin buu yidhaahday wa huwa bidca hadal miskiin madhab bidca weyi markaasuu intaas kuma sinina maradii buu ugu qabtuu yidhi qoorta uga soo xiray wuxuu yidhaahday ilaa aan abuu xaatim ibni khaamuush kuu geeyo ma ku daynaayo abuu xaatim ibni khaamuush kuu soo kaxeeyey marka wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay waana khayra ii gey baan ihigu ta'ab badan baaman la kulmi lahay buu leeyahay asaga haddaan anugu goobto oo inaanan gaarin ama aanan heleen baa dara maalintaas abuu xaatim ibni khaamuush majlis buu lahaa markii uu majliskiisii geeyo wuxuu yidhaahday ayuha shaykh haada arajulu اlgariib sa'altuha can madhabihi fadakara madhaban lam asmac bihi qadtu wuxuu leeyahay yaa sheekh ninkan qariibka aad u jeedo madhabkiisaan weydiiyey wuxuuna ii sheegay madhab aanan hore u maqlinin markaasuu yidhi maadaa qaala muxuu yidhaahday markaasuu wuxuu yidhaahday wuxuu yidhaahday ana xambaliyun abuu xaatim baa ka daray dachu wuu yidhi kullu man lam yakun xambaliyan falaysa bimuslimin abuu xaatim baa isaguna maarata cajabka lala yimaaday waana waxaan leeyahay markaa nin muqadami ahli sunnati fi الrayi dahabi marka arrinkaas waa meel mari waaye waa tacliiqiyey wuxuu yidhaahday qad kaana abu xaatim axmed ibn اlxasan ibni khamuush saaxiba sunnati waitibaac nin mubtadica ma aha wuxuu yidhaha waa nin saaxibu sunna saaxibu itibaac laakin fiihi yubsun wazacaaratu wazacaaratu اlcajam wma qaalahu famaxallu nadar tacliiq yar laakiin aada iyo aada maarata daqiiq u ah wuxuu yidhaahday ninkaa waa saaxibu sunna waa saaxibu itibaac laakiin qallayl baa ku jira buu yidhi iyo akhlaaq xumo cajab zacaaradu waa suu lkhuluq zacaara sharaasat اlkhuluq wa suu lkhuluq yan zacaaradu marka waxaa dhici karta marka ummad badan zacaaratu lcajam inay sunno ka dhigaan ummad badan wax aan jirinin inay sunno ka dhigaan ayib marka taariikhda markii aada fiiriso ka weyn maysid yacni in ay dhici jireen wax ku saabsan guluw fi atajriix fi اtabdiic fi sunnati laakiin waxaa marka laga maarmaan aha qofka arrimahaas ay u fudud yihiin ama ku tallaabsada inuu ogaado waa arrin muhiima haddii aa qof ahlu sunno ah ku xadgudubto oo aad jarxido jarxi aan xaq ahayn oo aad dulmido dulmi baatil ah waxaa ogaataa intii aad samayday dad kala kuu samaynaya ilaahayna wuxuu kuu sahlahayaa intii aad geysatay dadkaa guda shaygaas waa laga maarmaan oo in la oga qof kastaba oo qof muslima ama qof ahlu sunnaha ku xadgudba oo dulmiya oo tabdiiciya xaq la'aan ama tadliiliya xaq la'aan intuu geystaa alla ka guda adduunyadoona ka arkay ku arkay marka qof kasta oo arrimahaasu ay u fudud yihiin waxaa la gudboon inuu fiirsado inta adigu isku samay lahay dadka ku samay waxa adiga aada samaynayso aday kugu soo noqonayaan marka qofna ha u naxariisane adigu isu naxariiso qofna adigu ha ixtiraamin adigu is-ixtiraam waxaa jiray nin la yidhaha naasixuddiin abulfaraj ibnu abilcalaa almacruuf bibni alxambali ninkaa waxaa u tarjumay ibnu qudaama almaqdisi wuxuu yidhaahday كنت أتخيل في الناصح أن يكون إماما بارعا وأفرح به لما فضله الله به من إعراق نسبه في الإمامة وما آتاه الله تعالى من بسط اللسان وجراءة الجنان وسرعة الجواب وكثرة السواد ninkaa wuxuu leeyahay annaasix ibnu lxambali la yidhaahdo waxaan ka malaynaya buu yidhaahday inuu noqdo imaam baaric ah waana ku faraxsanaa buu yidhaahday waxa allah subxaanahu wa tacaala uu ku fadilay owgeeda oo ah xagga imaamnimaduu nasab dheer ku lahayo asaga aabbihii aabbihii ajdaadiis oo dhan a'imo ahay iyo asaga waxa ilaahay uu siiyey oo ah fasaaxo iyo qalbi waxa weeyaan sugan iyo jawaab deg deg ah iyo sawaab badan وظننت أنه يكون في الفتوى مبرزا على أبيه وغيره waxaanan u malaynaya buu yidhi inuu xagga fatwada noqon doono nin aabbihii iyo kayrkiisaba ka saranba إilaa an ra'aytu fataawiya gayrihi asadda jawaaban wa akara sawaaban ilaa aan arkay buu leeyahay kayrkiis fataawidiisa in ay ka sawaab badan tahay oo ay ka toosnaan badan say wax u dhacay marka siduu u fasira marka ama isaga siduu u towjiihi ibnu qudaama wuxuu leeyahay wadanantu annahu ibtuliya bidalika limaxabbatihi takhdi'ata annaasi waitibaaci cuyuubahum waxaan u maleeyey buu leeyahay arrinkaas inay ebtalo ku dhacday sababtuna ay tahay waxa uu jeclaa dadka inuu ku god xukmiyo ama ceebahooda u raacraa bal fiiriya cibaaradan marka walaa yabcudu an yucaaqiba allahu alcabda bijinsi denbihi walaa yabcudu an yucaaqiba allaahu alcabda bijinsi denbihi wixii adiga aada samayday jinsigiisii ayaad helaysaa wax ka badan ma helaysa wاnnaasixu qad shagala kahiira min zamaanihi biاraddi calى اnnaasi fii tasaaniifihim wa kashfi ma statara min akhطaa'ihim wamaxabati bayaani saqaطaatihim wala ninka naasix la yidhaahdo waxa uu ku bixiyey wax badan oo wakhtigiisii ka mida dadka radintiisa oo tasaaniiftooda uu radiyo ama akhdaa'dooda qarsoon uu bannaanka soo dhigo ama inuu jecel yahay dhacdhacooda inuu caddayo walaa yablugu alcabdu xaqiiqata aliimaan xataa yuxiba linnaasi maa yuxibu linafsihi afataraahu yuxibu linafsihi bacda mowtihi man yantasibu likashfi saqadaatihi wacaybi tasaaniifihi waidhaari akhdaa'ihi wakamaa laa yuxibu dalika linafsihi yenbagii an laa yuxibahu ligayrih وqad araana اllahu tacaalى aayة fii dihaabihi can الsawaab fii أشhyaaءa tadharu ilan wajhuna wuxuu leeyahay addoonku ma gaarahayo iimaanka xaqiiqadiisa ilaa uu kala jeclaado dadka wuxuu asagu nafsadiisa la jecli ma arkaysaa inuu la jecel yahay nafsadiisa markuu dhintay kadib in loo soo istaago saqadaaskiisa in la kashfiyo oo tasaaniiftiisa ceebahooda bannaanka lasoo dhigo oo akhdaadiisa lasoo muujiyo sida uusan u jeclayn arrinkaas inuusan qaybkiisa la jeclayn baa looga baahan waxaa ilaahayna tusiiyey aaya oo ah qofka inuu ag maray sawaabkii fii ashyaa'a weliba ashyaa buu ku gafay tadhar liman wadmuno dad asaga ka hooseeya u muuqanaysa hadduu qofku marka xadgudub iyo dulmi uu sameeyo inuu ilaahay isagana fahmigii ka xumaysiiyo oo khaladaadkiisa uu bannaanka soo dhigo oo uu ka dhigo isagana aaya sida dadka uu ku sameeyo kale wixii adiga aad samaydo waa lagugu sameynaya wax arrinkaas u eg hadda ka hor mar toban sano laga joogo baan kitaab nashriyey waa iska dhammaaday nin shiikh noo ahaa intaan maka joognay baa kitaab nashriyey kitaabkii baa waxaa akhriyey aniga ee nin saaxiib aan ahayn oo si fiican wax u yaqiinay oo maqduudaadkana aada ugu dheereeyey markii aan kitaabkii akrinay maqduudadiisiina aan ku muqaabalayna waxaa nooga soo baxay khalad badan markaasuu wuxuu yidhaahday kitaabka sidan lagu maday karee bal niyahu adigu ka shaqeey oo anigu mashquulan ahaye mar kaleeto soo saar mar kalean taxqiijiyey waa soo saaray marka dadka gobolkood waxaa dhici karta marka fii waqtin min alawqaat inay xamaasu intay gasho ay hilmaansiido anniya waa shay muhiim ah intay xamaasu ku gasho iraddi marka niyadii iyo maaragtay arrinkan sawaabnimadiisii in ay xamaaskaasu ka agmariya dhici indifaac baa igala marka ninkaan suu khaladkaas ugu dhacay khalad buu sameeyey intaasoo khada' buu galay boqol meelood wax ka badan buu kitaabkii ka kharibay naqdi dheer baan galay marka waxuu ihilmaansiiyey indifaaci anniya kitaabkii aan soo saarnay suuquu galay ee ninkii uu arkay khalad muxuu ka sheegi karaa kii aan toban sano ka hor ka shaqeeyey ayaa ninkan u baxay saddex maqduudaan anuu ka helay aan ka sameeyey jir afaraadu intuu soo helay uu min jadiid soo bilaabay iyuu intii anigu aan ku iri ugu yidhi aniga mar kale intuu daabacay oo maqduudo kale u helay oo fiirfiiriyey wixii waxyaalo khaladaada ka soo saaray intii aan iri buu yidhi isagu wallah wallah mustacaan marka intaadan hadlin ama qofna aadan wax ka sheegin ama qofna aadan waaqan naqdinin axdir niyata fii qalbika taasaa wax taraysa laakiin haddii taas ay kaa hoos baxdo waxna ma tiraayaan waxaa qabato wixii aada samaydana waa laga abaalmarinhayaa caajilan ow aajilan jus-iyada aan u socday waxay ahayd marka mas'alo ka dhalatay alguluwu fi اtabdiici wاtadliil oo ah alhajru alhajru hajru waxa weeyaan asarmu yani goyn qofka la gooyo qofkii la hadli maysid la fadhiisan maysid ma salaamaysid salaanta ka radi maysid hadduu ku yeero ajiibi maysid haddii uu shahaado isu soo taago aqbali maysid hadduu wax kaa doono gabar u guurin maysid haddaad kari karto xabsi baad ku tuuri haddaad kari kartona gacan baad u qaadi adduunyada intay dhaafto bay aakhiro u tallaabtay hadduu xanuunsado ma soo booqanaysid hadduu dhinto ku dukan maysid haddii la sagootiyo ka qayb geli maysid janaasadiisi iyo tashriiciisa kaa maxaa la yidhaahdaa alhajru hajriga marka waxaa dhici karaa isagana in uu galo alguluwu fiihi aw iljafaau fiih aw iljafaau ah baa geli kara ayib marka ugu horaysa alhajru waa cibaadatu min alcibaadaat wuxuu u baahan yahay labadii rukni oo looga baahna cibaadaadka oo ah alkhlaas awala axdir الniyata awala waa in marka hore niyo lala helo wax hadafa oo ka dambeeya naqdigaas ma jiro ama hajrigaas oo ah xuduud الnafsi wa xuduud الshayطaan ma jira anniya awala ayb kadibna waa inuu hajrigaasu sharci yahay niyaad leedahay laakiin hajrigu sharci ma aha cibaado ma aha khalad baana ku jira waa inuu hajrigu marka uu yahay ikhlaas mid leh haaniyan waa in uu leeyahay itibaac oo ah shaygaas waa inay sugnaato inuu bidco yahay oo uu xaq u leeyahay shaygaas in hajri lagu sameeyo oo qofkaasna uu mutay in la hajriyo oo la qadbiyo haddii marka uu ikhlaasku fiican yahay laakiin mowqican uusan ahayn mowqicu اlhajri cibaado kuma jirtid khalad baa ku jirta waxa uu yidhaahday sida ibn rajab uu soo naqliyey fii sharxi cilal tirmidi qaala alxaafid alxuja yaziid bnu haaruun lowlaa ana shucbata araada allah ma اrtafaca haakada qاaل بن أbي xاatim yعnي بkalaamihi fي ruwaaة الcilm wuxuu yidhahda shucba iبn xajaaج oo aad u naqdi jiray ruwaadda hadduusan ilaahay u qasdinin kor uma kacayn iبn abi xaatim baa wuxuu yidhaahday isagoo fasiraya markaa warkaa yaزيid بnu haaruun yuu yidhaahday wuxuu ula jeedaa yaزيid بnu haaruun hadalkiisa yacni shucba naqdiga iyo kalaamkiisa ku saabsanaa ruwaadda cilmiga waxa uu yidhaahday shaykhu اlislaam alhajra alsharciya min alacmaal alatii amara allahu biha warasuuluhu faaطaacatu laabudda an takuna khaalisata lilah wa an takuna muwaafiqata liamrih faman hajara lihawaa nafsihi aw hajara hajran gayra ma'muurin bihi kana khaarijan canhu uu leeyahay hijrada sharciga ama hajriga sharciga ahu waa acmaasha ilaahay uu amray iyo rasuulkiisu waxaana laga maarmaana daacadu inay tahay khaalisa liwajhi illaah waa inay ahaataa amarkiisa mid waafaqsan haddii qofku uu u hijroodo lihawaa nafsihi wax badan in la ag istaagay u baahan tahay hajara lihawaa nafsihi ninkaa waa isku kacsan yihiin wuxuu leeyahay waa ka hijrooday maxaa uga hijrootay lilaahi maya lihawaa nafsika uga hijrooda husuuma ay ka dhaxayda waa isdiidan tihiin waa isku kacsan tihiin markaasaa rabtaa cibaada min alcibaadaat oo ilaahay uu amray rasuulkiisu amray inaad u leexido lihawaaka hawadaad uga hijrood lilaahi ugaama idin hijrood ayib waa inay ahaataa hijradaasu mid waafaqsan amarkii ilaahay ee qofkii hadduu ka hijroodo hajri aan la amrin waxaa dhici karta marka qofku mubtadac waaye ficlan waa sugnaata inuu mubtadac yahay laakiin hajriga laga hijroonayaa waxaa dhici karta lisababin min alasbaab inay noqoto mamnuuc laysa min amri illaahi walaa min sharcihi waa dhici kartaa marka inuu mubtadic yahay ama waqaca fii bidca maca daalika oo tamatic ma aha bidcuu ku jiraa ama bidcuu ku dhacay iyo hajrigu oo tamatic isuma ah abadan waa dhici karta inuu mubtadic yahay laakiin maa umirta inaad ka hijrooto ama aada hajir ku samayso ama qadaca ku samayso laguma amrin lisababin min alasbaab ayb hajrigu waa baab waxaa ka soo horjeeda ta'liif marka alhajru waالta'liif waa laba cilaaj waa laba daawo waxaa loo baahan yahay mid walba waqtiguu waxtirahayo in la isticmaalo waqtigii uu hajri waxtirahayo waa in la isticmaalaa waqtigii uu ta'liif waxtirahayona waa in ta'liifka la isticmaalo oo hajriga laga fogaado waa laba daawo wuxuu u baahan yahay qofka marka inuu aada uga fekero qofkan ma waxaa munaasib u ah hajri mise waxaa munaasib u ah ta'liif waqtigan ma waxaa munaasib ah hajri mise waxaa munaasib ah ta'liif waqtigan aan joogno meeshan aan ku noolnahay ma waxaa munaasib u ah hajri ma ta'liifaa munaasib u ah marka ma aha hajriga iyo ta'liifkuba salaaduba siday kuu qabataa loo dukadaa ma ah maya waa wax loo fiirinhayo xasaba الzamaan wاlmakaan wاlhaaji zamanka aada ku nooshahay meesha aad ku nooshahay qofka hajriga samaynhayaa mowqifkiisa iyo makaanadiisa iyo qiimihiisa wax u laabanaya waxa uu tilmaamay shaykhu اlislaam ibnu taymiya hajriga isbeddelka ku dhaca bixasabi الzamaan waxa uu sheegay laba mihaal mid waa sabiiq ibnu cislin ninka la yidhaahdo midna waa ibnu lkawaa cabdullaahi ibn abi awfa alyashkuri ayb sabiiq ibnu cislin wuxuu ahaa nin mutashaabihaadka qur-aanka aada u weyweydiiya oo caamadana weyweydiiya waxa uu wariyey abu bakr alaajuri fii kitaabi الshariicati can sulaymaan bni yasaar ana rajula min bani tamiim yuqaalu lahu sabiiq bnu cislin qadima madiina madiinu yiha wa kaanat cindahu kutub hoogaa kutubna waa wataa fajacala yas'alu can mutashaabih اlqur'aan ninkii wuxuu gudagalay dadka inuu weydiiyo qur-aanka mutashaabihaadkiisa fabalaga dalika cumar radia allahu canhu arrinkaa wuxuu soo gaaray cumar فبعث إليه فرتين بأفرم وقد أعد له عراجين النخل وهو الديار صدي حوغا وجامعه وكسو أروف صدي تمر جاء تمر فلما دخل عليه جلس مركو صو قالي بو فريس فقال له عمر من أنت يا تمي قال أنا عبد الله سبيق فقال عمر وأنا عبد الله عمر أنا أنا عبد الله عمر قال ثم أهوى إليه كعمد القاضي سمحتي فجعل يضربه بتلك العراجين ولي أصار وصيد وقب الله إنه قرأ عمر فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه سوء قراءة هي ninkii waa daqramay dhiig baa wejigiisii ku hoobtay faqaala xasbuka yaa amiira almu'miniin faqad wallaahi dahaba aladii kunta ajidu fii ra'sii shaydaanka meeshii uu balaayada uga shubay buu garaacay waa ka daaweeyey isagaa qirtay wuxuu yidhaahday intaasaa kugu aada buu yidhi wallaahi waxaa iga tega buu yidhaahday wixii madaxa iga ka buuxay waa iga tagay waa daaweeyey iga da khalaas waa ka joojiyey marka waa mowqif mowqifkaas marka waa hajri gacan qaad wata weeyaan gacan qaad buu wata isla markiiba gacan qaad buu isticmaalay cumar radi allahu canhu ayb mowqifka kalena rawaa abu jacfar aلطabri fii tafsiirihi cali bn abi aalib baa maalin wuxuu yidhaahday saluunii camaa shiئtum waxa aad doonaysin iweydiiya فقال ابن الكواب عبد الله بن أبي أوفى اليشكري من رؤوس الخوارج ما السواد الذي في القمر waa su-aalihii sadiiq bnu casar oo kale wuxuu yidhi madowga ka muuqda bisha muxuu yahay marka shaqadii sadiiq oo kaluu galay laakiin cali ma u suuro gelaysaa inuu sidii cumar u yeelo inuu yeelo maya waktigii cumar iyo waktigiisana waa isu dhow yihi faariq weyn uma dhexeeyo laakiin uun faariq baa jiro waxbaa isbedeli cali wuxuu dhaafi waayey inuu yidhaahdo qaatalaka allah alaa sa'alta camaa yanfacuka fii dunyaaka wa aakhiratak daaka maxwu aayati illeyl ilaahay ha ku halligay maxaad u su-aali weysay waxaad ku intifacdo adduunkaada iyo aakhiradaada ka i weydiidana waa aayatuleyl oo ah qamarkii waa la tirtiray oo nuurkeedii wax laga dhimay marka labadaas mowqif waa laba mowqifoo kala duwan waktiga u dhaxeeya cumar iyo calina aad uma dheera laakiin waktigaas isbeddel unbaa dhacay wuxuu yidhaha shaykhu اlislaam تكلم الصحاaبة في تفsيرها مثل علي بن أبي طالب مع بن الكواء لما سأله عنها كره سؤaaله cمر uu u karaahiyeystay su-aalihiisa ayuu calina u karaahiyeystay لma رa'aaه min qaصدi wuxuu ka dareemana qaصد xumadiisa ولaakiن كاana عaلي رaعيaته ملتaويaة عaليه لم يكن مطاaعا فيiهiم طاaعaة عمر حتى يؤdibه farqigu intaas wey zamankiyaa isbedelay dadkiyaa isbedelay dadka uu madaxda u yahay waa ka daba wareegahayaa aada uma raacsana hadday sidii cumar oo kale u raacsanaa lahaayeen sidii cumar ugu ta'diibiyey sadiiq ayuu asaga ugu ta'diibi lahaa marka fiiri ninkaa waa nin maaragtay khalad ku jira waxaan loo baahnayna ku jira cumar waa ta'diibiya laakiin cali waa ka mida ayb waxa uu wariyey isxaaq ibnu mansuur almarwasi su-aal axmed uu weydiiyey kitaab buu leeya la yidhaha su-aalaa isxaaq ibn mansuur liaxmed ibn xambal isxaaq ibn dahuya qultu man yaquulu alqur'aanu makluuq axmedan weydiinay su-aashaas waxaa ka warrantaa ninka yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq marka axmedna meel adag buu ka joogay likhalqi اlqur'aan qaala alxiq bihi kula baliid balaayo kastaba qufuur qultu lahu yuqaalu kafar ma lagu leeyaha waa kufriyey qaala i wallah kulu sharin wa kulu baliyatin bihi haa buu yidhaahda wallahi nin baa wuxuu soo aruuriyey almasaa'il alatii xalafa calayha alimaam axmed ibn xambal wuu soo aruuriyey kitaabka alif i wallahi kullu sharin wa kullu beliyatin bih wallaahi buu yidhaahda shar kasta iyo beliye kastaba waa ku jira qultu mawdic shaahid wey fatudhiru اlcadaawata lahum am tudaariihim قال أهل خراسان لا يقومون بهم يقول كأن المdاaراة نinka uu تكفيiriyey wuxuu ku jiraa khلق القرآن waa جهمi waa مكفر مaع ذaلiكa أحمeد وuxuu leeyahay cadaaوo iyo hجri ma u muujinayaan buu yidhaahday dadk mise مdaaraad bay kula dhaqmayaan yaعni isqadarin xoogaa markaas wuu yidhaahday ahlu khuraasaan laa yaquulu bi reer khuraasaan ma kari karaan buu yidhi hajrigaas iyo cadaawadaas ma kari karaan maxaa isbedelay almandiqa mandiqadii baa isbedeshay haddii mandiqaas sunnada daahir ku ah ay tahay waa laga hijroo lahay gacanaana loo qaadi lahay laakiin khuraasaan oo ahaa jirtay baladu اlxadiidi wasunna maca daalika dacfi soo gaaray waxa uu yidhaahday dadka ahlu sunnada ayaga gacanku gambad ah hajri ma samayn karaan buu yidhi mudaaraad baa la mudaarood qaala shayku اlislaam fafarqu bayna alamaakin alatii kahurat fiiha اlbidac kama kahura alqadaru biاlbasra wاtanjiimu bikhuraasaan wاtashayucu biاlkuufa wa bayna ma laysa kadalik ويkتلف باkتiلاaف الهاaجiريiنa أنفuسهم fii quwatihim wa dacfihim wa qilatihim wa karatihim wuxuu yidhaahday shaykhulislaam marka khulaasadu waxa weeyaan waxaa farqi u dhaxeeyaa amaakinta ay bidacdu ku badan tahay sida qadarku uu basro ugu badnaa ama tanjiimku uu khuraasaan ugu badnaay iyadoo daarulxadiid uu sunna aheedba waxaa isu bedelay adtanjiim sida tashayucu kuufe ugu badnaa iyo meel aan sidaas ahayn oo sunnadu ay daahir ka tahay wuxuu kaloo isku khilaafsan yahay buu yidhaahday dadka dhahaya hajri baan samaynaynaa iyaga awoodda ay leeyihiin meel adugu aa ka tahay aqaliyo awood hajri kama samayn kartid sharcuna kuma amriyo sharcina ma aha meel lagaa awood badan yahay adugu kama samayn kartid awood hajri meel lagaa badan yahay oo aada aqaliyo tahay kama samayn kartid wayaktalifu biikhtilaafi alhaajiriina anfusihim fii quwatihim wa dacfihim wa qilatihim wa karatihim culammada mucaasiriinta aqwaashooda aan ka soo qaadno waxa uu yidhahda ibnu cuthaymiin raximahu اllah ama hajruhum fahada yataratabu cala اlbidcati fain kaanat اlbidcaةu mukafiratan wajaba hajruhu waida kaanat duna dalika fainana natawaqafu fii hajrihi in kana fii hajrihi maslaxaة facalnaahu wain lam yakun fiihi maslaxaة اجtanabnaahu وذلika أن الأصل في المؤمن تحريم هجره لqول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث وكل مؤمن وإن كان فاasقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه لأن الهجر حيiنئd dwاa wuu leeyahay hجriga wuxuu ka ratibmaya بdcada hadday bidcadu mukafiro tahay in laga hijroodaa waajibu maca daalika waxaa loo celinaya qaa'idadan hadda soo maray waxa uu yidhaahday hadday bidcadu ayna kufri gaarsiisnayn hajrigii waa ka istaagaynaa waxaan fiirinaynaa buu yidhaahday maslaxada uu xaqiiji karo hajrigaasu waxaa asala buu yidhaahday qofka mu'minka in laga hijroodo inay xaaraam tahay xadiidka nebiguna wuxuu ahaa uma bannaana qof mu'min ah inuu walaalkiis ka hijroodo saddex wax ka badan qof kastoo mu'mina faasiqba ha ahaadee waxaa xaaraama in laga hijroodo haddaan hijradaas maslaxo ku jirinin hadday hijradu maslaxo ku jirto waa ka hijroonaynaa hijraduna markaas daawo weeyaan asaga lagu daaweynta waxa uu yidhahda sheekh ibnu baas raximah اllah hada alcasru casru الrifqi wاlxikma walaysa casra shidda casriga waa casri raxmadi waa casri rifqi waa casri xikmadi casri shida la isticmaalo ma aha annaasu akharuhum fii jahlin fii gaflati waihaarin lidunya falaa budda min alصabri walaa budda min alrifqi xataa tasila dacwa waxataa yubalaga annaas waxataa yucallamuu wanas'al اllaha liljamiici اlhidaaya صالح بن فwزان wuxuu yidhahda laa ynbغي لطلبة المبتdعين وغayرiهm min الcاamة أn yشhتغilوu بالتبdيع والتفsيq لأن ذلika أمر خطير وlaysa عindهm علم وdirاaية في hada الموضوع وأيضا hada يحdiث العdاوة والبغضاء بynهم فالواaجب عaليهم الاشhتغاaل بطلب العلم وكف ألسنتهم أma lا فائدة فيه bl فيhi مضرة عaليهم وعlى غayرiهm hule dalabada mubtadiyiinta uma habboona iyo caamadaba inay isku shuqliyaan wax bidcayn ama wax fisqiyayn arrinkaas waa arrin khadiir ah arrinkaasna agtooda cilmi kama jiro ku aada ama fahmi arrinkaas wuxuu keeni karaa iyaga dhexdoodu cadaawad u keeni karaa iyo isnacayb waxaa waajibahuu yidhaahday oo ardada ku waajib ah inay cilmiga dalabkiisa isku shuqliyaan afkoodana ay ka xidhaan wax aan faa'iido ayaga ugu jirinin bal ay madar ugu jirto iyaga iyo qayrkooda ayib hajriga marka laba siyood buu khalad ku noqon karaa haddii uusan qofku u fiirinin bixasabi اlhaajir wاlmakaan wazamaan ee uu yidhaahdo mubtadic ma yaha ma iga hogtaa inuu yahay haa anaa hajartuhu khalad buu yahay waa khilaafu madhabi ahli sunnati qofkaasna wuxuu ku jiraa alguluwu fi sunna alguluwu fi lbidca aw itabdiic buu ku jira haddii xitaa la hubo inuu mubtadic yahay hajrigiisa waxaa loo celinhayaa bixasabi اlhaajir wاlmakaan wالzamaan haddaadna midna u fiirinin ee aad tidhahdo mubtada miyahaa qad hajartuhu lilaahi khalad maya sharcigu ma amrin laguma amrin ilaahay ina ugu dhawaamaysid wax ka jirana ma jiro khaladka kaloo dhici karaa wuxuu yahay oo ah ayaan daro qofka in uu isagu qofka bidceeyo oo maxkamad bidca uu saaro oo wax aan marka bidco noqon karin uu ku bidceeyo kadibna uu ku fuliyo aafaartii tabdiica waa khaladkan waa ayaan daro kal waxaan awl maaragtay laga sheego jiray qof maxkamad gaalaysiin intuu qof saaro xukun ka fuliya takfiir ah fulintiisiina asagu u taagan baa dadku awal la yaabi jira ee waxaa la mid ah maxkamad bidcayn buu furtay maxkamad buu qofkan saaray mumtadi buu ii yahay kadibna anaa ku fulinhaya marka wixii lagu fuli jiray ahlulbidca waa ayaan dar waxaa wax ku bidcaynaysaa waa inay daahir yihiin bidcanimadiisa shaacir baa wuxuu yidhaahday qad yuftara alhijraanu bitajarumi tacudu calaya danba in dafirta bihi wailaa tajid danban calaya tajarami waxaa la abuuri karaa buu yidhi hijraan ku salaysan dembi saarid waxaa dembi iiga dhigaysaa buu yidhaahday aniga korkayga haddaad dembi igu hesho haddaad dembi ii weydona adaa dembi saaraysa marka waa dembi saarid waayo intaad dembi saarid samaydo adigu oo maxkamad tabdiic saarto aad tidhaahdo misana waa ka hijrooday aahaarkii tabdiic aanan saaray waa ayaan daro taagan weeyaan laakiin qofka sidaas sameeya maalin buu un ogaa karaa waxa uu sameeyey miraxumadooda marka qof kasta oo daalibulcilmi ah waxaa waajib ku ah inuu masaa-ishaas dib uga dego oo waxa dantiisa ah uu ka shaqeeyo oo uusan shaqo ka dhiganin hebelaa mubtadaca isagoon iska hubinin ama aaban hubi karin ama hebelaa maaragtay ah qof laga hijroodo xataa fii kalaami asheekh rabi yaa waxaa ku yimaaday bacdu ikhwaanina cindahum hadihi shiddaةu zaa'idatu alatii tukhriju min asalafiya ma tudkil takhruju tudaaribu min asalafiyati ma tudkil axad hada mawjuud alآn fahaؤulaaءi اlmuqaaribiina calayhim an yatuubuu lilah caza wajal وan yuxasinuu akhlaaqahum وan yakunuu hudaatan ilى اllahi calaykum bihadihi اlasaaliib laa takun cindaka alqaacidatu cindakum hajru hajru hajru hajru faqad alhajru mashruuc laakiin idaa nafaca alhajru mashruuc laakiin idaa nafaca anta fii cahdi axmed uhjur haddaa waktiga axmed soo gaarto ka hijro ku yii laakiin fii cahdi anta laakiin fii cahdi man anta cadigeed ku nooshahay indhaha fur cadigeed ku nooshahay falaa budda min alxilmi waالصabri wataqriibi الnaasi ilى اlkhayr waidkhaalihim fiih wakti laga joogo wax shan iyo toban sano u dhow baa masaladaanu aada u soo baxday dhallinyar niman ay kiciyeen oo ay shaxniyeen oo ay quluubtooda ka buuxiyeen tabdiic iyo tahjiir iyo tadliil iyo tafsiir marka aad bay u soo kartay suuqii bay aada u timid dhallinyar yar aan waxba akhrisanaynin qofna aan wax ka dhegaysanaynin hadalkooduna uuna dhaafsiisnayn hebel waa mutado hebel waa faasiq hebel waa khabiir xataa gabal waxay gaartay inay dhahaan bushraa hay bishaarada maxay tahay fulaanun qad saraxa muxuu caddeeyey biannahu mubtadic bishaara marka hadal dheer buu sheekh ibnu baas waktigaa soo saaray hadalkii marka aad buu u dheer yahay waa arki kartiin meel kastaa ka heli kartiin hadalkii waxaa ku jira marka aladii ansaxu bihi haaulaaءi اlإkhوة aladiina waqacuu fii acraaضi الducاaء wanaaluu minhum an yatuubuu ilى اllah mima katabat aydiihim أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان والبحث, والبحث عما يعتبرونه أخطاء من الآخرين وتصيدها وتخلف ذلك waxa aan ku naseexaynaa buu yidhaahday walaalaha ku dhaca buu leeyahay dadka ducada ah cirdiyaalkooda oo maaragtay iyaga ku dhacay inay ilaahay u toobo keenaan waxa gacmahoodu ay qoreen ama carabyaalkoodu ay ku dhawaaqeen oo arrinkaasuna sabab u noqday dad badan oo dhallinyar ah quluubtooda fasahaadintooda iyo ka buuxintooda xiqdi iyo wax la mid ah iyo iyaga ka mashquulintooda cilmigii naafica aha dalabkiisa iyo dacwada ilaahay subxaanahu watacaala dadka loogu yeedho bilqiila walqaal lagu mashquuliyey iyo hebel iyo hebel baa sidaa ah iyo in ay baxfiyaan waxyaalo ay akhdaa' iyagu u malaynhayaan oo ay ugaarsadaan dadka akhdaa'dooda kelimadeedu intaasaan kusoo gaabinaya hada wabilah tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam